bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaare ha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugun sidaasan hamiin kasta markii laku reebo hamiinnimada jimaade ee sabtiga hagalaasa oo nima qamiisu jimaha hoyda ayta taariikhdan iyo kabeeganta soddonka bili koowaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugun sudi doontaan hoo ilaahay karaalanagad waliba ku mid aha wasiirka cadaalada soomaaliya oo tobabarhan hiri ciidamo ku tirsan asluubta soomaaliya may ka saabsan ay tobabarkaas barnaamijkiyo kugu bogdi doontaan hoo ilaahay karaalnagad saasaato waliba barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagada wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya oo siina tobabar aqoon kororsi ahan hiri aana ku mid ah shaqaalaha dowladda soomaaliya barnaamijkiyo kugu bogdi doontaan hoo ilaahay karaalnagada waliba barnaamijka saasaato ku dhugunsudi doontaan harraabto ka dhaqan deegaanada maamul goboleedka galmudug oo ku hadali doorashooyinka maamul goboleedkaas galmudug dhinihii kalena raaligelin ku biyi hadalhana ku mid ah harraabto galmudug ku sheegeen warbaahinta qaar barnaamijkii hasiin ku gudbii doona oo ilaahay karaalnagad saasaato weliba barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan oo ilaahay karaalnagada madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo ka baaqi in dagaal dhaqaale lalagala ururka al-shabaab barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan khudbad dheer oo isu ku jeediyey magaalada nairobi caasimada dalkaas kenya qodobadaas iyo walaag haniisaa'id iyo barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan oo ilaahay karaalnagada maleele iyo hasiin saarintanisinkula dareersi ay dhinac sanaadana bilaal iyo gacan weyn ku jeysadaay markalaha ku dhowaada khiyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kale a khiyaare ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya weliba geegus toobaran hiray ciidamo ku tirsan asluubta soomaaliya oo lantowbaray qaabka lansuubya sanaadiiqda casriga ee malabka lahka saarow si aan ku qayb qaadan walhasaarooga dalka soomaaliya tobabarkaas oo gacan weyn ku jeysayeen saraakiil cadaane iyo weliba ku qayb galay saraakiisha ciidamada booliska asluubta soomaaliya wasiirka oo hiritaankaasiti ku hadalay iyo weliba use tilmaamay in tobabarkun walweynha ku kordhiyo walhasaarowga dalka soomaaliya gacan weynu kujeysad koran ciidamada asluubta ee soomaaliyeed waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qiibgalo xiritaankan tababarka maanta tababarkan oo hay-ooyinkan kala duwan oo hogaaminaysa dowladda talyaaniga ay ku qabatay muqdisho si loo tababaro tababaryaal ciidamada asluubta kuwaas oo ka shaqayn doono waxa soo saarka dhaqaalaha oo ugu muhiimsan tahay sidii loo soo saari lahaa malab malabkaas oo aan ogsoonahay dalkeeni aada iyo aada looga helayo wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoo matalaysa xukuumadda soomaaliya waxay mar walbaba diyaar u ahayd inay soo noolayso kaabayaashii dhaqaalaha oo ay ka shaqayn jireen maxaabiista ay ka mid yihiin beerihii soomaaliyeed oo dhaqaalaha laga soo saari jiray iyo warshadihii xirfaday kala duwan ka shaqayn jireen qalab kala duwana laga soo saari jiray haddana maanta waxaa ilaahay mahaddiisa ah in aan helnay cid nagu tababarto sidii warshada malabka loo kubcin lahaa dhaqaalo badanna looga soo saari lahaa tababarkan waxaa lagu tababaray toban ka tirsan ciidamada asluubta kuwaas oo tababar hufan qaatay kuwaas oo tababari doono ciidamo asluubta kale oo dalka qiibaha kala duwan dowlad goboleedada ay ka tirsan yihiin iyo maxaabista ku jirto xabsiga si ay warshada wax soo saarka la xiriirta malabka ay ugu shaqeeyaan waxaad ogaataan dhallinyarada soomaaliyeed inay dalkan uga badan yihiin shaqo la-aantana aada ay u badan tahay warshadahan iyo arrimaha lagu abuurayo dhaqaalaha in dib loo soo nl noolayo waxay faa'iido u yihiin shaqo abuur in loo helo dhallinyaradeena oo shaqo la-aanta ah baaritaanka la sameeyey waxaa na tusinayaa malabka la soo saara sanadkiiba inuu yahay laba kun iyo labaatan laba laba boqol iyo labaatan iyo shan kun oo lita lacagta laga helayana ugu dhowaad inay tahay shan milyan iyo bar lacag dhab marka waxaad malayn kartaan haddii la nidaamiyo warshado loo sameeyo dad loo tababaro in dhaqaalo fara badan iyo shaq abuur fara badan laga soo saari karo marka xirfadda aan ka hadnay tababaryaashan dowladda talyaaniga ka socda maanta waxaa la rabaa inaan guurino oo dadkeena aan ku tababarno keli ma aha dadka xabsiga ku jiro ilaa inaan fikradaas aan u gudbino magaalooyinka kale in dadka kale sida ay ugu faa'idaystaan waxaa kaleetan na tusinaysa tababarkan in xabsiga uusan ahayn meel dad lagu ciqaabo laakiin meel lagu tababarto aqoon kala duwan lagu barto xirfad lagu barto hadhowdii qofkii xabsiga ka baxo asagoo diyaara shaqaysan karo dib ugu noqdo mujtamaca uu ka soo baxay markii hore waxaan kalan ku faraxsanahay inaan maanta safiirka halkan isku aragno aan ku sheekaysano aan tababarkan ka soo qiib galno tan waxaa tusinaysa oo italiana ay xornimadii soomaaliya qiib ay ka qaadatay tababaradii soomaaliya qiib ka qaadatay haddana soomaaliya ay u baahan tahay talyaaniya sidii horeba u caawisay mar kastaba inay u garbistaan waxaan ku dari lahaa talyaaniga meelaha badan oo nagu caawisay inay ahayd garsoorka iyo shuruucda dalka waxaan hadda wakti dhow daahfurnay guddi oo shuruucda dalka abuurin doono oo kuwaas oo aan rabno shuruucda dalka kulli inay soo aruuriyaan waxaana tuunsanahay talyaaniya inay hayso shuruuc badan oo dalkan oo ou lahaa waxaan rajaynaynaa safiirka insha allahu arrimahaas inaan kala kala hadalno asigana nagu caawiyo ugu dambayntii kulligiina waa salaamintihiin
warshada usbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinew sidee u maymay waa digaagga shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaayo wed allo hadda shugri shaaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may asar shaakir waybwa warshada isbuunyadan katayda fayla soomaali
olow hoosaas abaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti tayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurma shahaadan hayna iyo isbuunyo shabshal banayn hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone anka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ileen bershooba shiila waxaa koobiyay siday originaal farmadoobaga anka see warshada isbuunyada ee shaakir oo ka yaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob hanka horjeedka warshada hadshey fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaartada xafiiska la maarna mayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo seddex eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo lix ama taleefankan ka dambeey oo eh eberli hal tumikow tumikow boqol afartan iyo kow warshada usbuunyada shaakir shaakir
barnaamijka warbaahinta warsan iyo dhugunsada aytan akyaaray wasiirka wasaaradda arrimo banaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise cabad iyo weliba usageega hiray tobabar maalmuun socdi howlwadeennada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay ku jiraan shaqaalo ku dareera madaxtooyada soomaaliya hay-adda laanta socdaalka iyo xafiiska reedlan howlgeli dhowaan wasiirka oo khudbad dheer ku jeedii hiritaanka tobabar kun aqoon kororsiga iyo weliba us-eedin ku hadalay walyaabo ha ku kordhigi karo tobabar kun shaqaalaha dowladda soomaaliya geega laanhiri waxaan kulligiin idinku hambalyeynayaa sida quruxda badan oo aada u qabateen tababarkii ugu horeeyey ee maxadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibaddu uu qabto sidii loo furay annagu aada baan ugu faraxsannahay waxay ka mid tahay maalistownada maalistonis ama bartilmaameedyada badan oo aynu rajeynayno inaan gaaro oo tusaale u ah ama wax ku kordhinaya dib u yogleelidda iyo xoojinta hay-adaha qaran hay-adaha dowladnimo oo ina ka burburay aadna inoo ku taba inoo ka tabar daraa marka annagu wasaaradda arrimaha dibadda haddaan nahay waxaan rabnaa inaan kaalintayada ka geysano annagoo maxadkan isticmaalayna oo maxadkan ka dhiganayna vehicle ama maaragtay gaadiid ama dariiq lagu horumariyo tayada aqooneed shaqaalaha dowladda soomaaliya iyo hay-adaheeda sida aada maqasheen aan hubo oo idiin sheegeen khubaradii halkan hab maamuusku diblomaasiyadda iyo wixii la xidhiidha waxa weeyaan waxyaabaha lagu muujiyo qaran qaangaarnimadiisa ummad ilbaxnimadeeda iyo heerka dowladnimadeeda marka sharaf ayay noo tahay in generation cusub oo dhalinyaro ah oo gabdhiya wiilale gabdhuhu waa ku yaryihiin tiradaan markaan fiiriyo waxaan rajeynayaa marka dambe inay waxa isu isku haddaysan isleekeen ay isku dhodhow yihiin qaarkayo arrimahaa sensitive ayaanu nahay adduunka maanta la joogo ragga iyo haweenku waa inay isgarab istaagaan waa inay isla shaqeeyaan waa inay fursadaha wada helaan si ummaddu u horumarto marka ummadihii kale arrintaas waa xaqiiqsadeen innaguna inaynu ogaano way fiican tahay marka waxaan rajeynayaa in annaguna aanu shuruudaha ku daro in ay jirto gender balancy hay-adaha kalena hadda kabacdi markaan guideline siinayno aan idhaahno soo dira haddaad afar qof soo diraysaan laba gabdhaha ahaaday sida keliya oo mujtamacu horumar ku wada gaari karo wey laakiin waxaan rabay inaan dhaho dhalinyaradan meesha fadhiyo tababarka qaatay iyo dhalinyarada cuslaaday oo mar sidiin oo kale dhalinyaro ahaa oo wasaaradda arrimaha dibadda sidiin oo kale iyo hay-adaha dowladda kasoo wada shaqeeyey inaa isdhaafsataan afkaar oo aqoontii iyo waaraagnimadii laga soo minguuriyo jiilkii ficii hore waay aragga ahaa oo soo arkay dowladnimo jirta iyo diblomaasiyad la adeegsado idinka maanta idiin soo gudbiyey isku dhiibkaas sharaf weeye waxay calaamad u tahay horumarka dowladnimada lagu tilaabsanayo waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen waxaan rajeynayaa inaydan dhegaysan keliya aada isku daydaa inaad ku dhaqataan cilmi kasta wuxuu macno leeyahay haddii lagu dhaqmo haddii aan lagu dhaqmin waa wax inta halkaan dhegtaan galay dhegtaan kale ka baxay waxaan kaloo rajeynayaa inay noqoto arrin joogtaa idinku waad soo noqotaan oo tababaro kale qaadataan kuwo kaleeto ay yimaadaan maxadka iyagu waxaan rajaynaynaa maxadka wasaaradda arrimaha dibadda maxadkeennu inuu ahaado mid mashquul ah oo tababarada heerarka kala duwana wada tababarayaashana annagoo aada ugu mahadnaqayna waxaan rajaynaynaa inay ay si joogtaa ay tababaradaas ay u bixiyaan waxaan rajaynaynaa shaqada maanta bilaabatay inay horseedo tababaro kuwan ka waaweyn oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba leh oo dadka qaarkood aado dad badan ayaa maanta hadda madaxweynahan ka yimid waxaan ku yidhi waa waa ordaya waa degdegsana isaga reer wasaarihii isla jooga waan hawl fadhina waxaan yidhi waxaa sugaya inaan soo xiro tababar aan maxadku samaynayo marka dadku dhegtay u wada taagayaan maxadka iyo waxqabadkiisa faa'idada ka imaaneysa waxaan kaloo rajaynayaa inaanu mararka soo socda maxadka gudihiisa meesha naftiisa aan ku qabsano tababarka maxadku wasaaraddu ka mid yahay laakiin facility gaar ah oo loo sameeyey baa jirta marka facilitygaas inaan mar dhow adeegsano oo halka aan joognaan rajaynayna marka sharaf bay ii tahay inaan idinla joogo markii maxadka la furayey maanta oo lasoo gabagabeynaya inaan idinla joogo idinkala soo qayb galo fikradda tababarkan waxay ka timid madaxtooyadoo soo codsatay laakiin waxaan dareensanahay in madaxtooyadii hadda ay ugu yar yihiin dadka ka faa'iidaysanaya maxaa yeelay socdaallaha soo galay baa igu maqaalah oo ay aadeen markaas ayaa markay maxadku madaxtooyadu soo codsatay ayaa macalimiinta iyo maamulka wasaaraddu ku fakereen in la ballaariyo oo lagu daro xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska socdaallada golayaasha shacabka oo kala duwan labada labada aqal nabad sugidda nabad sugidda anaa anaa anaa xiiseynayey maxaa yeelay sugiddu waxay ka mid tahay hay-adaha muhiimka ah oo dalka u adeega laakiin sida dadku u fahamsan yihiin nabad sugidda sida adduunka looga dhaqmo waa kala duwanta nabad sugiddu ma aha xafiis dadka lagu caburiyo ama lagu waxyeelo waa meel dalka dantiisa loogu adeego nabadgelyadiisa sharaftiisa lagu sugo sugiddas sharafta dalka waxaa ka mid ah diblomaasiyiinta leh immunity-ga in loola dhaqmo sida uu qabo sharciga diblomaasiyadda adduunka conventions ayaa jira ya waxay leeyihiin immunity khubaradii waa joogaan immunity-gooda waxaa ka mid ah inaan warsooyinkooda la baarin inaan la cacamin cacaminta waa taqaana harassment inaan lagu sameynin oo la dhidhibin inaan la istaajin adduunka xataa maxaa la yihahdaa counterada immigrationka waxay leeyihiin counter gaaray leeyihiin oo diplomats la yihaahdo way socdaan annaga cabashooyin baana soo gaara ku saabsan in diblomaasiyiinta loola aan loola dhaqmin sidaas ka sokow in conventionka aynu inagu wax qayb ka nahay conventionku waa waa cahdi waa ballan dunida ka dhexeeya oo inagu aynu wax ka saxiixnay ballamaduna maadaama baryahan dadkoo dhami wadaada iska dhigaan dad diinta jecel iska dhigaan ballamadu diinta waa ku weyn tahay islaamka waxaa la dhahay ina alcahda ya kaana mas-uula ballanka la galo waa mas-uul baa dad ka saaran waa in la fuliyaa waa la iskula xisaabtamaya xagga samaawiga waa qowlkaaga waa wax ku qabanaya oo lagugula xisaabtami karo hadaa ilaahay kugula xisaabtamay dunida laga lagula xisaabtamaya adduunkaa kugu kugula xisaabtamaya kugu qeybeynaya intaasoo dhan haddaad ilowdid waa wax dhaqanka soomaalida ahaan jiray oo dhaqanka soomaalidu dadka martida u ah si gaaray u qadarin jireen dhaqan martineed aya martiyeed ayaa jiri jiray martida waa la kalaameyn jiray waa la sooriyi jiray xataa reer baadiyuhu dhaqa waxay uleeyihiin asics gaara oo oo martida loola dhaqmo marka laakiin waxaasoo dhan haddaynu ilowno oo wareeray waayahan dambeeto waa inaynu tixgelinaa in diblomaasiyiinteena innaga sida inaga waxaa jira waxa la yihahdo principle of reciprocity ya kama tukalu yukaal may ahayd kama tudiinu tudaan sida aada ula dhaqantid dadkaa lagula dhaqmaya marka haddaynu meelahan waana nagu dhacday hadda yani arrimahaas waa annaga wasaaradda arrimaha dawladda we are facing it dhaqan naga xumaada oo qaarkeen sameeyo waxay saameyn ku samaysaa diblomaasiyiinteenna qaran qarankeenna dibadda uga adeegaya haddaa qof xagatid oo surweelka ka jiidid diblomaasiyaantaada surweelka laga jiidaya haddaa aeroboort ku qaqabsatid aeroboortka lagu qaqabsanaya hadda dhibtaas waana haysataa dhaqamo waxyaaba halkaan ka dhaay daraati marka kulligeen waa inaan ogaanaa ya in ballan in cahdi aynu gallay uu jiro aynu wax ka seexanay in dhaqan adduunka ku dhaqamo laisku yaqaano ilbaxnimo ay jirto in aynu ka fekerro dadkeenna adduunka kala jooga sida loola dhaqmayo immigrationku waa inay ogaadaan siday ula dhaqmaan dadka imaanaya dalka ayaa loola dhaqmayaa dadka soomaaliya marka u adeegidda dadkaaga waxaa weeye inaad inaad waaci ka ahaatid ina adigu sida aad u dhaqantid dadka loola dhaqayo marka qof kale asxaan ha u samayni waxaa asxaan u samaysaa dadkaaga adigoo berito meelahaas a soconaysaayo maagta lagu arkaya marka mabaadi saas camal oo ina hagta waa inay jirta ya innaga waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad kusoo korteen dawlad la-aan nidaam la-aan order la-aan intii dawladnimadu naga burburtay wareeraan ku jiray wax kasta antarogon oo furan bay ahayd generationkana yararkaa annaga xataa qaarkayaan dawladnimo arkin annagoo dad waaweyn dawladnimo soomaaliyeed aan arkin maxaa umalaynaysaa idinka marka waxaa laga yaabaa sida adduun aan ugu nimid soomaaliya inaan uqabno in adduunku yahay adduunkuna saas maaha marka hadda oo mas meel mas-uuliyadeed aan joogno ila kulligeen mas-uuliyiin baanu nahay maganaysaa eerar kala duwan waa inaan mas-uuliyadeenaas u qaadanaa serious mas-uuliyaddana waxaa loo loo qaadaa maaha inaa intaa shaatiyo surweel gashatid aad gurigaaga la tagtid mas-uuliyadda waxaa loo qaadaa inaad ugu adeegtid ummaddaada iyo iyo bani aadamka marka arrintaasi waa waa waa very important waxaan rajaynayaa aan hubaa in inkastoo halkaan ku qoran tahay in mahabaamuuska oon laga hadlay in conventionska iyo diblomaasiyadda iyo ethicska iyo waxaa la xiriir oo dhan odayaashu taabteen safiiradu macalimiintu haddii kalena marar kaleeto la la dhigi doono mar kaleeto waxaan aada ugu mahadnaqayaa maamulka wasaaradda ugu horeeyo agaasimaha maxaa la yihahda xogayaha joogtada ah agaasimaha maxadka tababarayaashii iyo macalimiintii diblomaasiyiintii horeeto oo bar kasta heegan u ah inay inoo soo cusboonaysiiyaan dhaqankii dawladnimo iyo diblomaasiyadeed iyo idinka oo aan rajeynaya inaad si fiican aada uga soo qeyb gasheen haddana aad wixii aada korarsateen insha allah waad ku dhaqmi doontaan
انت بقال ايه adduunyadu caafimaadka aan ku horeeye ogaada
Mankay medical center maga maskiin mayka eh maalmowladeegaba mankay medical centerakoy isbitaal muhiim ekoy malab saafe e lang aragaw malaalo ma'aamayo maygaal lang aragawna muhi toorma ka'aamaw mankay medical center isbitaal moodadii inka damboyti ah galabshay lahama meriyaa dawlis maashaa'illah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi mankay medical center malil mawlaaga aafiyey ilow waliimoodba anfuune marle la daawayawlay eh mankay medical center ankoey megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen mankay medical center mankay medical center way basiin haaye dictor cudurada guud daawayoso walshireedisley lahandoorey allahanka deegi ka arag megal ibilaan daawayawsho takhasusay alla indeeshi bulshoy hadeerakooya mankay medical center maankay medical center wayba kale diyarsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inkadamboyen ah lakooka baaraw dhammaan dhiigag iyo dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaanta melelka iyo dalaanta dheecaamada laku ogaadaw burooyinka dhuunto galaayan buursteetada kaadamaran giiraw iyo baaritaanka lamaadlan isguursadan fadaayan sida dictorka cudurada guud haan kombyuutar oo usuun cudurrada guud awaa meelo diyaarsiinka ah iyo weliba ultrasom oo eekii uurka jarta baaray farmashi durdure daawo iyo nooc laku helaw daawaynshayna lakusasheeni turki uk iyo masar yo meelo diyarsiinka eh bulshoy hadeerakooya mankay medical center
qaybogii dhexe barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qaare haddii fiirina dhinaca maamul goboleedka galmudug weliba ku jiray sidiisin la dareertan khilaaf u muuqada in dhowr madaweyneye weeldhata maamul goboleedka galmudug iyo shalaytoyna garabka ahlu sunna wal jameeca iyo sheekh shaakir andooraden madaweynega maamul goboleedka galmudug dowladda soomaaliyana iyana meeli kuwadda qabanqaabada doorashada madaweynega iyo ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug oo maalintii shalay haytay guddiga doorashooyinka muddo saddex maalmood ah rediyon dhigan siyaawishal gadisan iyo bulshada ka dhaqan maamul goboleedka galmudug iyo walgarad shobban ku hadaleen haraabta ku dhaqan maamul goboleedka galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb oo geega kulan unusku kooyan warbaahintana la hadalan iyo weliba eedun ku hadalan doorashooyinka ku dareeran dowlad goboleedka galmudug iyo an hadhowaayan howlo dowladda soomaaliya kuwadda magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamul goboleedka galmudug dhinaca kale hanraabtan waliba iyo eedunku cudur daaradanga hadal dhowaan warbaahinta qaar iyo ku jeediyan hanraabto ka dhaqan maamul goboleedka galmudug oo dhaliilanka jeediyahay dowladda federaalk soomaaliya oo ka eedinaytay qaabka dowladda soomaaliya ee maraasa doorashada maamul goboleedkaasi galmudug waano hanraabtay geega ku hadalay magaalada dhuusamareeb ehelisuna anaga ahayn aniga kula hadlaha ku dhaawacmay walaalkayna lishaa ku dhintay haddana diyaar uma ihi haddar inaan mid kala qora qaado ilaah waxaan raadinayaa nabad inaan helno oo intii naga ba'day aan soo kabsanno ilmaha agoontaa inaan soo kicino ayaan raadinaynaa inaan helno dowladna deeqda oo nabada oo fiican annaguna aan kala shaqayno dowladdu haddaan dadku la shaqayn keligeed ma shaqay karto ma shaqay karto bulshadaa keenta bulshadaa la shaqaysa nin jeclaysida nin jilaysiga hala dhaafo meel hala isugu tago waxa halaysan hala tafafbitiro hana la baxbaxsho laakiin inaan inta meel isugu tagno war dagaalama waa ku dila waa ku garaaca meeba waxa la yidhaha ururka haweenka hadday yartahay yaa dhaweynta aniga saas way igula qaldanta waxaan dhihi lahaa midda kale reer galmudug rag iyo dumar waxay leeyihiin nabadna raaja dowladna raaji nabadna raaja dowladna raaji waxaan leeyahay dowladda iyo maamulada dhammaan galmudug annagu dowladaan u baahannahay dowladaan u baahannahay shacab baalan baan nahay dowlad baan rabnaa nabadaan rabnaa baaq degdegaan rabnaa waxaan dowladda farayaa si degdega maamulka aada dhisi lahayd u dhis ugu dhawaaq dadku waa daalan yihiin hada jiidin hamana jiidin waan daalnay soddon sano iyo hee ayaan ku soo jirnay kana kana kana kana kana kana kana kana cimriganagaan ku dhamayn marka dowladda ama waxaan dowlad gobolka galmudug waxaan ugu baaqaya si degdega inay noogu dhisto maamul inay noogu dhisto dowlad goboleed inay noogu dhisto mid loo dhan yahay oo xor iyo xalaal waxaa maanta iskaga nimid dowladda hadalka ee gabdhaha galmudug sheeganaya ay ku yidha ay ku dhahayaan ugu layleelayaan ay leeyihiin galmudug baa nahay dagaalkaan ku baaqaynaa annagu dagaal ma ku baaqayno ururka haweenkuna dagaal ma ku baaqo nabadda ayaan ku baaqnaa haweenka dhahaya ee dagaal baan ku baaqayno waa haween baan walaalna u joogin wiilna u jooginin maxaa leeyahay annagu dagaal ku baaqi mayno dawladda ayaan doonaynaa dawladda ayaana deeqda waxaan dawladahayn nama deeqo afar sano ayaan burbur iyo gucdur iyo dhibaato ku soo jirin dawladda ayaa gucudurkii ka bixisay dadka dhahaya ee danaha gaara lena ayagaa dawladda la heshiiye waxaan leeyahay ehelu sunno dadka dhamaa wax sheecaa ma ahan annaga sheeca ma ahin dee caasimadda ku nool galmudugna sheeca ma ahan waa ehelu sunna wal jameeco dadkii caasimadan waa xoreeyeen la dhahay dadka joogo dhan waa ehlu sunna lama kala socna waxaan leenahay culummada loogu yimid deegaankana ha la heshiiso dawladda shalay ayadaa ku soo dhaweysay gaar uguma aanan soo dhaweyn afka ehlu sunnaha lagu soo dhaweeyey afka ehlu sunnaha dawladdu ku timid waxaan leenahay hadday wax ka tabanayaan ha la heshiiyan dagaal uma baahnin dhib uma baahnin shicibka yaguna wax dagaalahoon doonayn dawlad baan doonaynaa una yeeleelaynaa bannaankana u taagannahay qabiil iyo qoysna ku dooni mayne qaran baan ku doonaynaa waxaan leenahay dawladda waa idin hambalyaynaynaa geed dheer iyo geedowba waa idin soo dhawaynaynaa annaga shicibka in wax la su-aalo oo la yidhaahdo maxaa u baahantihiinaabaa loo baahan yahay dawladdu banaankeena inta usoo baxdo shicibka cod weydiisaa fiican annaga waxaan diyaar u nahay haddaan nahay shicibkii caasimada dawlad baan u baahan nahay banaankaan u taagannahay waa soo dhawaynaynaa leexleexan mayno laabana mayno kana rijaymaysaan inaan annagu nidhahno dawladda waa diidna war dawladaan doonaynaa dawlad baana deeqda caasimadu dawlad bay u baahan taha dawladiina way joogtaa waxaan leenahay dib ha u laabanina meel kalena ha yagleelinina diyaar baan inkugu naha kalmadihii ku dhacahayay sanatar dhagdheer iyo sanatar dhegey waa laba mas-uul oo dowladda federaalka u soo dirsatay oo u soo dirsatay dalkeeda burburka iyo dhibaatada iyo iscunka iyo dib u dhaca inay ka saaraan waxaa lagu bartilmaameedsaday inay wax gaara yihiin inay musuq wataan inayna dalka daacadu ahayn taas waxaan leenahay raalli ka ahaada kun iyo kow jeer wax ma garataa idin tiri dadaan u fiirsan baa ka hadlay dadaan ogeyn waxa aad soo marteen ama waxa aad ku taallaan baa idin yidhi marka waxaan leenahay xukuumadda dowladda federaalka sanatarada xildhibaanada guddoomiyaha cusub oo hadda baarlamaanka loo doortay intiinaba waxaan idin leenahay raalli ka ahaada kana biskooda hana u danqanina sababtoo ah dalkaad mas-uuliyadda u wadaan dadkaad u wadaan wax badanna waa caqabadna way idinka hor imaanayaan maadaaba caqabadahaas badan idinka hor imaanayaan waxaan mar labaad mar saddexaad mar afraad leenahay raalli ka ahaada burjaas baan ka bixinaynaa annaguna isuma quurno mana nihin mana doonayno warkaasoo kale inuu idin soo maro ama dhegihiina ku dhaco laakiin nasiib wanaag dadkiini dad ka mid a ayaa idinku yidhi intii kalena waa ka xunta oo cudur bay ka qabtaa aad bay uga jiran tahay taa intaasaan uga gudbayaa inta kale waxaan leenahay qofkii doonaya inaan mugdiga ku jirno waan diidnay qofkii raba galmudug inay dib u noqoto waan diidnay qofkii raba in soomaaliya xumaato waan diidnay qofkii macaarada oo doonaya dalka inuu dhibaateeyo dawladda jilaafeeyo dadkaagaad ka mid noqo dhabarkaagu waa muuqdaa indhahana kaa qabsan mayno waa diidnay tafaraaqu waa diidnay kahorimaad waa diidnay macaarad waa diidnay nin guri ku jira waa diidnay oo hadda cod soo saaray toban iyo laba madaxweynena waa diidnay waa diidnay mana doonayno mana dooni doono mana yeeli doono dalkaanu daacad buu rabaa dadkaanu dawlad buu rabaa waxaase diidan dul qarsoon dadkaanu dawlad buu rabaa dadkaanu dawlad buu rabaa waxaase diidan dul qarsoon waxaase diidan dul qarsoon waxaase diidan dul qarsoon dooni mayno annagu dul qarsoon ma doonayno waa diidno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa la ogaay galmudug waxa ay ahayd iyo waxa ay soo martay waa la ogaay maanta heerka ay taagan tahana waa la wada ogyahay khaasatan caasimadda markaan usoo laabto sidii ay ahayd afartii sanana hadda lasoo dhaafay waa la wada ogaay horta waxaan u hambalaynayaa awalan dowladeenna federaalka ah ee uu horeeyo madaxweynaheena sharafta leh maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraheena qaymaha iyo qadarinta mudan xasan cali khayre wasiirka arrimaha gudaha wasiir subriye waxaan ku xijinayaa wasiirka amniga intaas wadnaadaha ka gaarto aada iyo aad mamaalka wax la soo koobi kara ma ahan waxay noo joogeen oo maxay tahay dibheshiisiin iyo maxay tahay amni soo celin iyo maxay tahay horumarkeena intaas ay la daala dhacayeen waa galmudug waxaa noqoto mucaaradka reer galmudugow oo maxay tahay federaalka noogu jira halkaana u fadhiya luqaafada galmudug dowladu samaynteeda u jooga waxaan leenahay walaayaala wixii laydin idmada waa taqaaniin ayaga ku koobnaa dadna waxba noo qabanaynin meeshan waxa waaye abaaraan soo marnay dagaalo qabiilaan soo marnay dib u dhac badan baan soo marnay rafaad baan soo marnay maamul xunaan soo marnay intaasna nin lagu soo baxay ma jiro oo loo yimid ma jiro oo maal iyo maad lagu bixiyey ma uu jiro haddana waxaa laga dhisi la'yaha dowladda galmudug baa laga dhisi la'ya oo nin walbaba meel intau fadhiisto wuxuu leeyahay saasay tahay warqad hiblaad soo saar war waxaas naga daaya dadna wax noo qabanayn afkiina naga xirta
notayo darsan darsan notayo
dantiguud bulshoodii adeegyadii daruurigahaayanga doodii murunkii ku heri mayweeli nootaayo darsanga adeegsha diyaarnagadi darsan notayo deeg alashaniyo garsoor daacada maamulkan ku diiwan gadhan notayo darsan korweba ma induuwantaa in adeegowka bulshooda dad i beer baabuur hooshal galdaadsan amboo matoorna shal wareegasaan dhammaan hantida muguurtada eh marbahoodna shal wareegasaan heliis dukumenti le hodhow halsingnagadaw haysin diyaariyo deera nootaayo darsan may kaloo siin la diyaareta diyaariyowka heer hoosaaneed ee shirkado iyo ururee madaniga eh i diyaariyowka qoraale deemo la shalqaadow dardaarankii iyo walilamad eh sharci degsan i dukumenti aysin suubiyo seeda hor in diiraa nootaayo darsan dignin hori haysi doo adlama ka geliyo dameerka isaar inti adiina kindeerna kolbaho hanta ma guurtee la shal wareegasaan lidiigsida nootaayo darsan maykinka diyaar aha qabiiro khibrad yaale maamulka nootaayaalka sada
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qeybasha dambi asla deerna akhyaaray madaweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo weliba sakabaaqay in dagaal dhinac dhaqaale ee lala gala ururka al-shabaab soona khudbad ku jeediya munaasabad cashe sharaf ee uusoo ka casuumi duqa magaalada gaarisa ee dalkaasiti kenya iyo weliba madaxweyne siciid cabdulaahi deni useeedun ku hadalay arrimaha khilaafka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo nooca doorasho soomaaliya la filahay in sanadka dareera ku qabsooma dhinaca kale weliba madaxweyne siciid cabdulaahi dani uuse sheegay in madaxda soomaaliya iyo dayaceen mas-uuliyadda ammaanka iyo dalka ku saaranay use markaasna use tilmaamay qorshe laha ka abaabulay soomaaliya laku weerarahay dalkaas kenya mar khudbad ku jeediyey munaasabadaas weliba us erey bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magaca wafdiga ila socday ee puntland ka yimid waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan halka mahad ballaaran uga soo jeediyo gobanarka gaarisa sanatarada iyo xildhibaanada reer kenya oo umuda u mudan yahay sanatar yuusuf xaaji sida diiran oo kalgacalka leh oo walaaltinimada leh ay noogu soo dhaweeyeen magaalada nairobi kan iyo maalintaan imid ilaa iyo maanta oo fursaddan qaaliga ayna siiyeen aada iyo aada baad u mahadsantay runtii wanaagga iyo farxadda ay qabaan wafdigii la socday sidoo diirada halka loogu soo dhaweeyey waa mid qiimo weyn noo leh waana midaan ilaawi doonin waxaan rajaynayaa safarkan safarka xigaa dayn uu gobanarka nagu lahaa oo xilliga caleemasaarku nagu yiri puntland inaan iska gudno oo marka xigta aan gaariso tegi doona hadii sanatarada iyo xildhibaanada dowladda federaalka ka jooga madaxweynaha dowladda puntland iyo ku-xigeenkiisii wafdigii la socday prime ministerkii hore cumar cabdirashiid prime ministerkii hore iyo madaxweynihii hore puntland cabdiweli gaas martida sharafta leh ee halka joogta ee isugu jirta ganacsatada haweenka culummada dhalinyarada dhammaantiin aad baan ii salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii waxaa maanta halka uu nooga furan waa inaan iniga mahad celino sida sharafta le ad noo soo dhaweyseen waxaan qirsannahay abaabul inay kenya nagu leedahay haddaan nahay soomaali xilligii burburka soo gaaray kown iyo sagaashankii dadka soomaaliyeed meeshay usoo baxsadeen oo ilaa iyo hadda gacanta ku haysa waa dalka kenya dad badan ay nolol ku samaysteen dad badan ay degenaansho ku samaysteen dad badan ay dalkooda dib ugu noqdeen dadkaas waa inu ruuxadaydan ka mid ahaa qof kastoo soomaaliya xilligaas qaangaar ahaa oo fursad u haysta kuwa gadaal ka dhashaan hayna badankooda ay halka soo wada mareen marka shacabka iyo dowladda kenya waxaan uga mahadnaqaynaa garab istaaga dadka soomaaliyeed ay mar walba garab taagan yihiin waana ku mahadsantihiin xaqiiqda waxaana keenay inkastoo dhulan badan oo loo dhixi kari jireen dowladda kenya waxaa saldhig u ahaa soomaalida kenya degan oo runtii wanaaggaas iyada hormuud u ahayd mar walbana dadka kale oo walaalahooda soomaalida inoo kenya ah ee uga ahaan jira garwadeen soomaalidaas burburkooda iyo duruufahooda xaqiiqada marka loo hadlo geeska africa ama gobolada bariga africa ama magaceeda rab hal yidhaahdo waa dad isku xiran oo kala maarmi karin soomaalidu waxay haysataa fursad aada u weyn waxay ka kala tirsan tahay dalalka ugu muhiimsan oo dalkii soomaaliya jibuuti kenya ethoobia dalalkaas caalamka marka loo fiiriyo nabadgelyadiisa iyo deganaanshihiisa iyo horumarkiisa waxay ku yaalaan juqraafikali meel aada muhiim u ah haddii xaaladda hadda ay kusii jiraan ay kusii jiraanna iyagana waa dhumayaan rijinkuna waa dhumayaan marka waajib aan bulshooyinka kale ee rijinka ku noolayn saaran ba na saaran haddaan nahay soomaali waxaan u baahan nahay inaan dib u milicsano xaaladda aan ku sugannahay runtii dowladda soomaaliya oo magacii dadka soomaaliyeed iyadu qaadatay way jiraddahay hadda soddon sanay bugtaa maamulkii dowladeed oo hore oo dadka soomaaliyeed ee inta kale degan ama kenya degan ama ethoobiya degan ama jabuuti degan meesha qablada u ah oo ay ka sugu jireen badbaadada waxay ahaan jirtay ee dowladda soomaaliya hadda way burbursan tahay waxaan qabaa meesha keliya oo soomaalida rejinkaas ku dhaqan dib looga yegleeli karo laga toosin karo waa dalka kenya saan isleeyahay maxaa yeelay mas-uuliyadda waxaa hadba qaada qofka isa saara marka siyaasiyiinta reer kenya runtii mas-uuliyad bay isa saareen waxay booqdaan ama tagaan ama u socdaan arrimaha soomaaliya siday u hagaagi lahayd waan uga mahad celinaynaa waana ku gacan siinaynaa dadaalkaas ay wadaan waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo siyaasiga rugcadaaga ee runtii soomaali ay hadda leedahay yuusuf xasan oo u taagan kaalintaas inuu qaato weli marka xaaji yuusuf baan odhan lahaa yuusuf xaaji isaguna waa iska xaaji marka waa xaaji yuusuf xaaji weysama markaas marka runtii waa aad baa umahadsantay runtii laba qodob oo aada u muhiima qodob aad baa laga shanqariyo waa nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo oo saldhig u tahay dadkan runtii hadda xagjirka ah oo raba nolosha iyo deganaanshaha degaanadan inay waxyeelayaan waxaan rajaynayaa arrintaas haddaan nahay dadka mas-uuliyiinta soomaaliyeed in si qoto dheer loo fiiriyo waana isleeyahay xal waara waa laga gaari karaa arrintaas waxay u baahan tahay kulamo kulamadaan ka duwan in laga yeesho oo meel looga soo wada jeesto waa caqabad waxay ku tahay horumarka iyo deganaanshaha iyo wada noolaanshaha qodobka kale oo la rabo in aada looga wada shaqeeyo waxa weeye soomaalidu waxay tiraahdaa laba lahayaa mid waa hunguri mar walba dhaqaalaha iyo ganacsiga noloshu waxay tahay factorka kale oo umadaha isku xidha marka dadka soomaaliyeed ruuxadeeda waxaa la rabaa inay iyadana qeyb ka qaataan si xiriirkooda iyo wadajirkooda u xoogeysto in isdhexgalka dhaqaale iyo wadaagga hadda aan hayno oo ku suman dad ganacsataa iyo shucuub ah in dowladahaas oo dowladda kenya ay hogaaminaysa iyadan wakti la geliyo oo iska xirnaanshuhu uu noqdo mid ehelnimo iyo soomaalinimo keliya uu noqonay mid maslaxad iyo danna ay wadaagto oo taasna in laga wada shaqeeyo iyadana waxaan rajaynayaa inay madaxda kenya ay iyadan xisaabta ku darsadaan si meesha hadda la joogo meel ka fiican loo helo dhalinyaro fara badan oo soomaaliya oo maanta qeyb ka qaadata nabadgelyo la-aantaas ama ka tirsan ama lagu beerlaxawsado ururada argixisada qeyb ka mid ah waxaa ku sababayo shaqala-aanta baahsan iyo dhaqaale xumada haysata marka la dagaalanka fikirkan xagjirka ah iyo nabadgelyada kasoo horjeeda daawadooda maaha in lala dagaalamo oo si military ah loola dagaalamo keliya lakin waxay u baahan tahay si kobac dhaqaalana in loola diriro oo dadku inta lagu khaldaayo laga gooyo oo isku socodka xuduudaha soomaalida u dhaxaysa la foormaargareeyo oo siday had yihiin si laga bedelo oo masaalixda la isku xidho oo dadku isdhexgalo oo danuhu ay isdhexgalaan si nabadda loo wada ilaashado marka arrintaasna waxaan rajeynayaa iyadana in lagu darsado qodobada la rabo in soomaaliya iyo kenya ay iska kaashadaan si waxyaabahan loo ilaaliyo waxaan rabaa inaan ka tacsiiriyo dhacdooyinka xanuunka badnaa ee isdabajoog ahaa ee dalka kenya ay u geysteen ururada xargjirka ah waa runtii waa waa waa arrin xanuun badan oo dhacdadii u dambeysay lamo iyo kuwo kale laba halmaal ay ka mid yihiin waxa ay muujinaysaa dhinacii walaalkood uu ka xigay inay dhaxanta ka soo gasho oo soomaaliya looga soo gudbaayo marka dowladda soomaaliya iyo madaxda soomaaliya haddaan nahay dabcan arrintaas ruuxadeena caaddeena ugu noqon tahay in dhulkeedu ay u noqoto hooy dad raba gobolka deganaanshihiisa inay waxyeelaan waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ugala shaqeyno gobolka iyo cid kastoo danaynaysa inay degaanadaani ay nabad iyo xasilooni aadaan dabcan dhinaca siyaasadda murugsan ee soomaaliya naftirkeedu qeyb bay ka tahay deganaansho la-aanta iyo amnixumada dalka ka jirta ma rabo inaan aada ugu dheeraado laakiin waxaan rajaynayaa arrintaas aniga iyo axmed iyo cid kasta oo mas-uul u ah soomaali dabcan way ku ceebeysan tahay laakiin annaga ruuxadeena dadaal ma yaraysan duruufaha jira ayaa u baahan in isku mid laga ahaado waxaan rajaynayaa goboshaan qiimaha badan inay u noqoto muftaax wada tashi ku salaysan maslaxadda gobolka oo dhan ka fog qoys qura oo la rabo inay yeelato dadka soomaaliyeed marka hore iyo marka xiga dadka rijiga ku dhaqan oo dhan maxaa yeele ma kala maarmayno ilaahay baa hadda lagu beelay dalalka geeska a soomaalida ku nool tahay marka dhinac laga fiiriyo waa dalalka ugu qanisan haddii nabadgelyo istiqraar ay helaanna dadkoodana ku filan noloshiisa dad fara badanna adduunyada sida meelaha kale loogu hijroodo loogu soo hijroon karaan marka waxaan rajaynayaa in fakerkii hore faker ka duwan oo ka ballaaran oo ka qoto dheer oo ka dowladaysan in lagu wajaho arrimaha kaalinta shacabku ama dadka ganacsatada ha noqdaan ama cuqaasha ha noqdaan ama culummada ha ahaadaan iyo degaanadan goboladan geeska soomaalida ku dhaqan wax badan kaalintooda way ka soo baxeen laakiin waxaa aniga isleeyahay kaalimaha dhinaca dowliga ah ayaa u baahan sidii hore in wax laga bedelo aad baad umahadsan tihiin qadadan iyo quruxda badan iyo sida aad noo sharafteen waynu iga mahad celinaynaa dhammaantiin intiina halka joogtay iyo intii naga maqan ee runtii jeclayd inay midaan iyo mid ka badan noo samayso annagana waxaan rajaynaynaa meesha aad naga filaysaan iyo meel ka fiican inaad nooga tashataan waan jecelnahay inaad inkana marar badan soo booqataan sida aan idiisii booqan doono xiriirka iyo wadajirka iyo walaalnimadana aan xoojino qadiyadda geeska africa iyo soomaalida gaar ahaan na aan intaan in ka badan ka wada shaqayno waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
guud ahaan akhyaar intaa ka afmeeray barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan oo siina daraysaana maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinac sanaadan gacan weyn kujeysada ay wadaakay bilaal hilaal tani markalintii kulma doon weliba siinkugu tabaana noo wada jira sidaasiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu